alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعalى alihi waصaxbih slama tasliima kaiira waxaa inoogu dambeeyey baabu nahyi can ityaani اlkuhaani wاlmunajimiina ilى aakhirih waxaynu markaas soo aragnay dadkaasi qaybka waxa weeye sheeganaya inay og yihiin waxyaabaha maqana ka warramaya xirfadaha iyo shaqooyinka ay muujisanayaan way kala duwan tahay oo qaarkoodba dadka xirfad iyo howl gaara ayay u muujistaan qaar yidhaahda annagu xiddigaha ayaanu eegaynaa qaar yidhaahda waxa weeye fooxaasaanu dabka ku ridaynaa isagaanu wax ka dhex arkaynaa qaar yidhaah kitaab baanu furaynaa iyo qaar dhulka xarxariiqa iyo qaar waddooyin kale adeegsadaba waxaasoo dhammina waxay doonaan dadka ha tusaane laakiin dhammaan macallinkoodu waa shaydaan shaydaan baa u wada macallin ah waxa ay sheeg sheegayaanna jin baa uga warramay sidaaynu axaadiidta ku soo sheegnay wixii beenahe iyagu markaa ay iska samaysteen mooyaane waxaynu soo marray nahaa can hamani اlkalbi wa mahri اlbagiyi wa xulwaani اlkaahin aygii in la iibiyaa ma banaana sida jumhuuru ahlilcilmi ay mareen iyagoo xadiidkan daliishanaya lafdi baa jira ilaa sayda ilaa kalba saydin riwaayad saasaa jirta oo ka soo reebaysa aygaasi lagu ugaadhsado laakiin riwaayadaasi sida saxiixa shaad weeye sidaa awgeed kaamacaa laga soo reebi maayo aygana in la iibiyaa ma bannaana xataa sidaynu arki doonno haddii uu yahay kuwa la munaafacaadsada ee waxtarka leh baabu nahyi can اtaayuri wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay taayurka iyo baasaysiga taayurku sidaynu carabka soo marinay waa in maaragtay waxaan sharcigu shar ku sheeg inuu shar laga aamino inuu saamayn leeyahay oo shar dii la arko la sharaysto saasoo kale waxaan daliilo ahayn inuu khayr leeyahy haddii khayr laga aaminana waa saasoo kale baasaysigii bay noqonaysa waana shirki sida rasuulku uhi salى اllahu alayhi wasalam aطiyaratu shirku shirkigaasina qad yakuunu akbara waqad yakuunu asqar kii weynaa iyo kii yaraaba uu noqon karaa hadduu qofku sababun waxaan uu ka baasaysanayo ka aaminsanyana waa shirkigii asqarka ahaa hadduu ka aamino inuu sidiisa sharka iyo dhibaatada u keenayo waxaan uu ka baasaysanayo ama sidiisa khayrka u keenayana waaba shirkiga akbarka ah qaala wuxuu ihi fiihi waxaa ku sugan baabkan alxadiidu saabiqatu fi lbaabi qablahu xadiidtii baabkaa hore inoogu soo martay waxaa ka mid ahaa xadiid diyarada ku saabsanayd wa mina rijaalu yatatayaruun qaala dakun shayun yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudanahu alciyaafatu waطiyaratu waطarqu min aljibt wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa cadwa xanuun isqaadsiini ma jirto walaa tiyarata tiyarana ma jirto waaye oo baasaysi wax la baasaystaa ma jirto yacni waa mid aan xaqiiqo lahayn iyo sal oo baatila weeye waxaa kaloo ixtimaashaa walaa tiyarata nafyigu inuu bimacno nahye ee laa tatatayaru waxbaha baasaysanina wayucjibunii waxaa cajib gelinaya alfa'lu saadaasha fiican qaaluu waxay idhaahdeen wama alfa'lu fa'ligu waa maxay qaala wuxuu ihi kalimatun طayiba kelmad wanaagsan weeye muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa cadwa walaa tiyarata wain kaana shu'mu sharaysigu hadduu ku sugan yahay fii shayin shay-un fa fi daari kumaba sugnee hadduu shay ku sugnaan laha fa fi daari daartuu ku sugnaan laha iyo walmar'ati haweenayd iyo walfarasi faraska muttafaqun calayhi waxaa laga qaadanayaa xaadiidta rasuulku sala allahu alayhi wasalam alcadwa inuu nafiye laa cadwa alcadwaana xanuunku waa inuu kii waahiyo intuu ka tallaabo mid kale oo caafimaad qaba uu u tallaabo ama xanuunkii la isqaadsiiyo waay marka xadiidkani laa cadwa iyo kaa dambaba saasa ayaa ku soo aroortay xadiid kalaa sheegaysa oo xanuunada qaar ciddii qabta ama xanuunka cidda qaba in la karantiilo ama la yska ilaaliyo sheegaysa sida xadiidkii fira min almajduumi firaaraka min alasad qofka judaamka qaba uga carar si aad libaaxa uga cararayso si aanu xanuunkaasi kuu qaadsiin iyo laa yuriiduhu mumridun calaa musaxin mid xoolihiisu xanuunsanayaan yaanu ku soo aroorin oonu ku darin mid caafimaad qaba iyo axaadiista kale macnaha sheegaysa markaa see laysu waafajinayaa khilaaf baa ku jira bayna ahli ilcilm laakiin waxaa ugu fiican siyaabaha ahlulcilmigu ay mareen qowlka alimaamu lbayhaqiyu raximahu llah uu sheegay ahlulcilmi badan oo kalena ay ku raaceen sida ibnu salaax iyo ibnulqayim iyo ibnu rajab iyo ibnu muflix iyo ahlulcilmi kale oo waxay idhaahdeen markuu rasuulku uhi laa cadwa sala allahu alayhi wasalama waxaa la nafiyayaa maaha inuu xanuun qof xanuunsanaya intuu ka tallaabo mid caafimaad qaba uu qaadsiin karo ee waxaa la nafiyayaa waa caqiidadii jaahiliyadii hore ay qabtay ee aaminsanaayeen waxay aaminsanaayeen xanuunku inuu iska tallaabo uun iyadoonu ilaahayna qadarin waxa weeye wax sababina aanu jirin ha yeeshe e xanuunku waxa weeye wuxuu ku tallaabi karaa la ysku qaadsiin karaa qadarka ilaahay iyo waxa weeye sabab sababtaana waxaa ka mid ah kii xanuunsanaya iyo kii caafimaadka qaba inay isdhex galaan ayaa ka mid ah sidaa awgeed baa xanuunada qaar dadkii qabay laynoo yidhi iska ilaaliya markaa laa cadwa waxaa la nafiyayaa waxa weeye sidii ay jaahiliyadii hore aaminsanayd ee ay ficilka u tiirin jireen ilaahay jala wacalaa kayrkii iyo arrimahan inay sideeduun isaga gudubto xanuunku sidiisa isaga gudbo iyadoon sabab iyo qadar ilaahay midna jirin taasaa la nafiyaya sidaasoo kale fa'ligana rasuulku wuu jeclaa sala allahu alayhi wasalam waxaanu ku fasiray alkalimatu ayiba kelmadda wanaagsan oo tusaale ahaan qof waxwaaye baa wuxuu maqlay iyadoo la leeyahay yaa waajid kii helayow ha ama mid xanuunsanayaa maqlay yaa saalim iyadoo la leeyahay kii caafimaadka qaba bogsaday birri xidhiyow shaki kuma jira qofkii wax ka maqnaa hadalkaa inuu ku farxaayo kii xanuunsanayana hadalkaa inuu ku farxaayo marka hadallada noocaasa ee iska saadaasha fiicana waxa weeye waa waa maaragtay fa'li baa la ydhaha isagu tadayurkii ka mid maaha waayo xusnu danni bilaahi bay koobsanaysaa ilaahay jala wacalaa oo malo wanaagsan laga malaysto iyo rajada oo la fiicneeyo ayay keensanaysa xadiidkan dambeen wain kaana shumu fii shayin fa fi daari walmar'ati walfaras tilmaami maayo arrimahan in laga baasaysan karo waayo sidaa xadiidtaa hore sheegaysa walaa tiyarata waxbaba ha ka baasaysanina hayeeshee macnuhu waxa weeye shayba kuma sugna baasaysiya haddii shay unuu ku sugnaan lahaa daartiiyo haweenayda iyo faraska ayuu ku sugnaan lahaa daartu waa hoygii la gelaayey haweenayduna waa xaaskii faraskuna waa shaygii markuubka ahaa ee la fuulaayey waay oo had iyo jeer waxaa la yaqaanaa saddexdan arin ee qofku had iyo jeer wuu laazimaa oo had iyo jeer ama sida faraha badan dee kama faaruqo hadday haddaba qofka dhib ku yeeshaan oo daarti meel cidhiidhiya ay ku noqoto oo aanu danihiisii saxda ahaa ku qabsan karayn ama jaar xuni ula jaaro ama haweenayda ay noqoto haweeney akhlaaq xun oo silan oo ku adag oo ku soo dhiiran ya oo ku dhib badan ama faraskii shaygii uu fuulayay uu noqdo mid waxa weeye gaabinaya oo safarka iyo dadku la socdo ka reebaaye oo hadduu is idhaahdo hore u wad maaragtay ku daalaaye amaba innagu imika fardamo fuulee gawa gawaadhi baa la isticmaalaaye gaadhigii uu noqdo waxa weeye mid kolba dee meel fadhiisanayo kolba meeli xumaanayso oo qofkii dhiba yacni arrimahaasi dhibtooda ayay yeelanayaan weeye qaala wuxuu uhi wacan buraydata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa laa yataayaru laa yatatayaru mid aan baasaysan buu ahaa ee min shay shayna kama baasaysan jirin rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin xadiidku waa saxiix weeye baasaysiga rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam beri buu ku ahaa sidee baanu beri uga ahayn iyadoo uu shirkiba ku sheegay lana garanayo nabigeenna moxameda sala allahu alay wasalam iyo ambiyada guud ahaan tawakulkoodu sida uu maaragtay u xooganaa wa can curwata bni caamirin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi dukirat iyaratu baasaysiga ayaa lagu sheegay cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu alayh wasalam oo lagu soo hadal qaaday faqaala wuxuu uhi axsanuhaa waxa ka fiican alfa'lu saadaasha fiican baa ka wanaagsan walaa taruddu mana celisa musliman qof muslimana ujeeddada iyo dantiisa uu ambabaxay kama joojiso baasaysigu faidaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arka maa yakrahu wuxuu karahsanayo falyaqul ha yidhaahda allaahuma allah ow laa ya'tii lama yimaado ma keena bilxasanaati wanaagyada ilaa anta adiga mooyaane walaa yadfacu ma difaaca oo meesha kama saaraan sayi'aati xumaanaha ilaa anta adiga mooyaane walaa xawla walaa quwata ilaa bik xadiidun saxiixu rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix sidaasaa alimaamu nawowi yihi raximahu llah laakiin xadiidku waa xadiis daciifa weeye cila dhowr cilaa ku suganta koowaad waxay tahay ninkaa xadiidka warinaya curwa ibnu caamir la idhaahdo waa mukhtalafun fii soxbatih saxaabi inuu ahaayo in kale waa la ysku hayaa sida raajixaana saxaabi ma ahayn ahlulcilmiga sidaa jasmiyeyna waxaa ka mid a abu xaatim baa ka mid a abu xaatim araazi sidaa haddii la rajaxana xadiidku wuxuu noqonayaa dee mursal haddii la idhaha curwa ibnu caamir oo rasuul ka warinaya waa taabici xadiidku mursal buu noqonayaa mursalkuna waa min qabiili daciif mursalu minhu صaxaabiyu saqad oo صaxaabigii baa ka maqan taasi waa cilo cilada labaad waxay tahay curwa ibnu caamirkan waxaa ka warinaya xabiib ibnu abi thaabit nin la idhaahdo ninkaasina lama oga inuu ka maqlay curwa ibnu caamir inuu wax ka maqlay lama oga weliba waa mudalis walam yusarix bitaxdiid inuu maaragtay ka maqlayna ma caddaynin sidaa awgeed baa xadiidkani waa daciif alimaamu alalbaniya kayrkiiba way daciifiyeen alimaamu nawowi radia allahu canhu markuu yidhi waxaad moodaa inuu marayo inuu saxaabi ahaa wallahu aclam haddii laba yidhaahdo xadiidku wuu sugan yahayna calaa fardi sixatih axsanuha alfa'lu laga qaadan maayo fa'ligu inuu tatayurkii ka mid yahay macnuhu wuxuu noqonayaa axsanu min adiyarati alfa'lu diyarada waxa ka fiican oo aan ka mid ahayn fa'liga saadaasha fiican baabu taxriimi taswiiri اlxayawaani weliba halkaa waxaan kusii yar darayaa taayur waxaa loogu bixiya asal ahaan jaahiliyadii hore shimbiraha iyagu maaragtay ka baasaysan jirin laakiin taayurka sharcigu xarimay ee lagu sheegay shirkigu kuma gaar aha shimbiraha in laga baasaysto uun bale wuxuu geli karaa in wakhtiyada qaar laga baasaysto meelaha qaar laga baasaysto ashkhaasta iyo dadka qaar laga baasaysto xayawaanka qaar laga baasaysto shimbiruhuna ay ku jiraan baabu taxriimi taswiiri اlxayawaani fii bisaatin wuxuu baabu yahay xarimista la xarima taswiiri lxayawaani xayawaanka noolaha in lagu sawiro fii bisaatin gogol aw xajarin ama dhagax aw thawbin ama maro aw dirhamin ama lacag aw mikhadatin ama barkin aw diinaarin ama diinaar aw wisaadatin ama barkin mikhada waa bikasri lmiim mikhad mikhada iyo wisaadana waa isla halkii un wagayri dalika iyo kaa waxaan ahayn in lagu sawiro iyo wa taxriimi itikhaadi suwari xarimista la xarimay in lagu sameeyo suurooyinkii fii xaa'iطin derbi iyo wa saqafin saqaf iyo wa sitrin daah iyo wa cimaamatin cimaamad iyo wa thawbin maro iyo wanaxwiha waxyaabaha la midka walamri iyo farista la isfaray buu baab u yahay biitlaafi suurati sawirkii in la baabi'iyo oo haddii uu waxa weeye yahay maaragtay dhagaxyo wax la mida ku yaalana ee la burburiyo haddii uu maro iyo wax lamida ku yaalana la jeexo qaala wuxuu hi can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu hi ina aladiina kuwa yasnacuuna samaynaya haadihi suwara sawiradan kuwa samaynaya yucadabuuna waa la cadaabaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaama yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa axyuu nooleeya maa khalaqtum waxaad abuurteen mutafaqu calayhi wa can caaishata radia allahu canha qaalat qadima rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama min safarin rasuulka ilaahay safar buu ka yimi wa qad satartu walxaal buu ka yimi qad satartu aan ku daahay sahwatan lii baranda aan lahaa biqiraamin daah baan ku daahay daahaasoo fiihi tamaahiilu sawira leh falamaa ra'aahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama talawana wajhu markii rasuulka ilaahay u arkay baa wejigiisu isbedelay wa qaala waxaanu ihi yaa caaishatu caaishaay ashaddu naasi dadka waxaa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cinda allahi ilahay agtiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaama aladiina kuwa yudaahuuna shabahaya bikhalqi illaahi abuurka ilaahay ee ku shabahaya inay waxyaabo markaa sasawiraan ilaahay abuuray qaalat waxay tidhi faqaطacnaahu waanu jarjarnay oo fajacalnaa minhu waxaanu ka samaysanay wisaadatan barki aw wisaadatayn ama laba barkima muttafaqu calayhi markaanu jeexjeexnay daahi ayaanu hal barkin ama laba barkinoodba ka samaysanay xadiidka horena waynu usoo maray alqiraamu bikasri lkaafi huwa sitru daaha weey wa sahwatuna bifatxi siini lmuhmalati wa hiya sufatu waa sufada takuunu beyna yadi lbeyti guriga xaggiisa hore ah waa berandaha guriga qeybtiisaa hore weeye berandahaas iyo maaragtay qeybtaa hore wa qiila waxaa kaloo la yidhi hiyo taaqu waa dariishada annaafidu u daloola filxaaidi fi lxaa'idi gidaarka dariishadaa gidaarka markaasee waxa weeye u dalooshana waa la yidhi وعن بن عbاس رضي الله عنهma qال wxuu hi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول كل مصwر في الناar mid kasta oo wax sawiraa naarta ayuu gelaya ku sugaya marka أكثر أهل العلم siday ku xambaarayaan waa waxyaabaha nool ee nafta leh cidda sawirta يuجعل lahu waxa loo yeelaya bkuli suuraةi sawir kasta markaa sababteeda ama bedelkeeda badaasi saabiye inay noqoto iyo macna albedel inay noqoto bausu bikulli suuratin sawir kasta sababtiisa waxaa loogu yeelayaa sawaraha uu sawiray nafsu naf baa loo yeelaya yani waxaa loo tirinayaa in tasawiruu sawiray fayucadibuhu ay fayucadibuhu llahu kolkaasaa ilaahay ku cadaabaya fii jahannama naarta jahannama leedha dhexdeeda hadduu waxa weeye dhowr kolba in tasawiruu sawiray inta shay ee noole ee naf leh waxa weeye uu sawiray baa maaragtay nafihiisa laga dhigaya tiro ahaan intaasoo nafood oo mid walba naarta jahanamo lagu cadaabayo si cadaabka uu aada iyo aada ugu dhadhamiyo qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu uhi fain kunta laabudda faacila haddaad tahay mid lagama maarmanay u tahay inuu samaynaayo sawirka faasnac sameeyo sawira shajara dhirta iyo wamaa laa ruuxa fiihi waxaa naf lahayn muttafaqun calayhi oo ibnu cabaas radia allahu canhu ardaa nin baa maaragtay wax se sawiri jiray ayaa xadiidka markuu u sheegay baa ninka aada iyo aada uga xumaado kolkaasuu sheegay inaanu xirfad kalaba lahayn oo sawirkaa uu ku shaqaysto markaasuu leeyahay haddii aanad sawirkaa iska daynayn ood samaynayso wixii naf la iska ilaaliyo waxyaabaha aan nafta lahayn sawir sidaa awgeed baa wixii aan nafi ku jirin waa la sawiri karaa waxba dhib ma laha wa canhu wa can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul man sawara qofka sawira suuratan sawir fi dunya addunyada ku sawira kullifa waxaa lagu kalifa an yanfuqa fiiha ruuxa naf inuu ku afuufo yowma alqiyaamati maalinka qiyaame walaysa binaafikin kumana afuufi karayo ku kalif baa la leeyayo kolkaasaa la cadaabaya ku afuuf kumana afuufi kara markaa cadaabkaa ku soconayo mutafaqu calayhi wa can ibni mascuudi radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul ina ashadda annaasi dadka kuwa ugu darina cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinka qiyaame almusawiruuna waxyaabaha nool nool kuwii sawiraya weeye mutafaqun calayhi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ألا وحير ومن أظلم يا كظلم بدن معني عد كظلم بدن ما جرته ممن أحد الذهب كنت قيو اسكد يا معني يخلق إنو أبورك خلق أبورك يقول سدان أنا وحو أبور إنو وحو أبور فليخلقوا بلها أبوران ذرة بل حبة دول عساها أبوران أو ليخلقوا أمها أبوران حبة مرفرية أو ليخلقوا أمها أبوران شعيرة حبة هذا متفق عليه وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة ملائكة مجلس بيتا قري قري قاسو فيه كلب أي مركاو كسوغن يهي وأي وجوغ ولا صورة يمد سور كسوغن يهي تونا متفق عليه قاري مسلم بايس وافقي أن أحاديث تا إخواني عرب كاين صومر إني waxay ka waramaysaa waxyaabaha nool in la sawiraa inaanay banaanayn waa min kabaa'ir dunuub hadduu qofku xalaashadana waaba gaalnimo hadalkeeda daa ma banaana sidaa loo sawirayaa say doontaba ha noqoto waxaana soo arooray waxyaabo markaa badan oo tusaaya inuu arrinkaasi kabiiro yahay sida inay naarta gelayaan sida inay dadka kuwa uga cadaabka daranba yihiin qiyaamaha sida waxa weeyaan maaragtay inay kuwa ugu dulmiga badan yihiin sida axaadiista qaar oo sheegaysa in la nacdalay oo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu nacdalayba laa xawla walaa quwata ila billah arrimo badan oo saasaa ku jira waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa loo xarimay waxyaabaha markaa nool in la sawiro kow waxaa ku sugan mudaahaatu likhalqi illaah abuurkii ilaahay oo la isku shabahayaa ku sugan sida laga qaadanayo xadiidka waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqi yaa xadiidta kaleba ilaahay jala wacalaa in la isku dherariyo oo iyadoo waxa weeye aan la gaadhahayn ama siduu wuxuu sameeye aan loo samayn karahayn la isku dherariyaana laa yajuus sababta labaad waxay tahay waa wasiilatun ilaa shirki waxyaabaha nool nool in la sawiraa waxay waddo u tahay shirki bay waddo u tahay gaar ahaan madaxda iyo dad culimada iyo dadka waxa weeye saalixiinta ah iyo in la sawiraana way ka sii xag jirtaa sidii ummado hore ugu lumeen inay qaar kalena ugu lumaan baa halisa waayahay taasi taa weeye masalada labaad waxay tahay khalqigan loo tiiriyey dadka loo tiiriyey axyuu maa khalaqtum sida xadiidkaas oo kale ku jirta khalqigan loo tiirinayaa dadka ka ilaahay la gaar yahay maaha oo khalqigu wuxuu u soo arooraa iyadoo looga jeedo iijaadu shayi min alcadam ama ibdaacu shay wa iijaadu shaygii oo aan jirin in la jirsiiyo waxaa kaloo khalqigu usoo arooraa isagoo macnihiisu yahay taxwiilu shayi min suurati ilaa suurati ukhra shaygii si in laga bedelo si kale loo bedelo waxaa kaloo waxa weeye uu soo aroora iyadoo looga jeedo bimacnaa taqdiir in wixii maaragtay shaygii la sarjaro oo la qorsheeyo markaa calaa kulli xaal khalqiga ilaahay jala wacalaa uu la gaarka yahay waa shaygii oon jirin inuu jirsiiyo tan aadamaha loo sugayaana waa inay waxa weeye shaygii tusaale ahaan ilaahay uu abuuray markii hore si kale u bedelaan oo ilaahay jala wacalaa u fududeeya oo uu sakhrayna sidaa arkaysaane waxyaabihii ilaahay abuuray markaa bani aadamku ugu tasarufayaane ay kolba si ka dhigayaan waaya masalada kale waxay tahay axaadiista qaar sida xadiidka caaisha oo kaliya waxaa ku soo arooray ashaddu nnaasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaama aladiina yudaahuuna bikhalqi illaah dadka kuwa ugu cadaabka daran qiyaamaha waxaa kaloo la garanayaa dee qofku haddii uu wax nool sawiro inaanu markaa diintii islaamka ka bixin haddaanu xalaashan markaa qofkii kabiiro sameeyey sidee loo yidhi dadka ka ugu cadaabka daran buu noqonayaa macalgaaladii miyuu ka cadaab daraanaya ahlulcilmiga barh ka midii waxay ku xambaareen waxa weeye wax sawirista markaa la sawiro waxee gaalnimada ah ayaa looga jeedaa bay idhaahdeen oo wax sawirista gaalnimada ah ee diinta lagaga baxayo qofku markuu la yimaado ayuu noqonayaa aakhira ka ugu cadaabka daran waaya waxaana markaa wixii la sawiraaye noola uu gaalnimo noqonayaa laba jeer labadaba waa mida qofku marka uu sawiro asnaam la caabudo ama isagu ha caabudayo ha u sawirta inuu isagu caabudo ama cid kaloo caabudaysa ha u sawiro asnaam la caabudayo ilaahay kayrkii haddii uu sawiro waa gaalnimo xaaladda labaadna waxay noqonaysaa intuu waxyaabasa sawiro inuu idhaahdo sawirkayga ka ilaahay jala wacalaa kaba wanaagsanba oo ka fiicanba marka xaaladaha noocaas oo kale ah ee diinka baxaya kufriga ay tahay baa lagu xambaarayaa bay idhahdeen bacdu ahlilcilm jawaabo kalena way jiraan qaala wuxuu ihi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala wacada rasuulu llah wacada rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama jibriilu an yaatiyah rasuulka ilaahay malakuljibriil baa u ballan qaaday inuu u yimaado wakti markaa mucayana faraasa calayhi kolkaasuu kadib dhacay xata ishtadda ilaayo ay ku adkaatay calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama kadib dhiciisaasi uu ka habsaamay oo markaa uu kadib dhacay ilaa arrintaasi rasuulka ay maaragtay warwargelisay fakharaja uu baxay rasuulku sala allahu alayhi wasalam oo falaqiyahu jibriilu jibriil baa la kulmay markuu saa u baxay uu gurigii ka baxay buu la kulmay jibriil fashakaa ilayhi wuu u cawday oo wuxuu ihi markaa waxa weeye waynu ballanay oo adiga habsaantay faqaala wuxuu ihi jibriil calayhi salaam innaa annagu laa nadkhulu ma gallo haddaanu nahay malaa'igta baytan guri gurigaasoo fiihi kalbun ayuu joogaa walaa suuratun iyo mid sawir ku sugan yahay toona rawaahu lbukhaariyu raasa abطa'a wa huwa bisaa lmuhalaثati abطa'a uu kadib dhacay weeye waay وعn caaشhaةa رadي الlه عanهa qaalat waxay tihi وأcda rasuul الlahi slى الlه عalyه وsلم rasuulka ilaahay waxaa ballan siiyey jibriilu jibriil عalayhi السلaam fii saacati saacad mucayanahoo gaara ayuu la ballamay marka saacad gaara ayuu la ballamay inuu yimaado wuxu saacadda ah inoo ahaato fajaءat waxaa soo gashay tilka saacatu saacaddaasaa soo gashay walam yaأtihi umana iman waktigay ballameen baa markaa yimi oo uma iman qaalat waxay tihi wakaana byadihi waxaana gacantiisa ku jira casan ul faaraxahaa wuu tuuray min yadihi gacantiisu ka tuuray wahuwa yaquulu isagoo leh maa yukhlifu allaahu ilaahay ma buriyo kama baxo wacdahu ballankiisa walaa rusuluhu rusushiisuna ballanka kama baxaan rusushiina dee malaa'igtii baa ka mid a uma iltafata dabadeetana hareeraha ayuu eegay faidaa jiruu kalbin waaba ay dhalaho taxta sariirihi sariirtiisa markaa ku hoos jira ay yaroo dhalaho sariirtiisa ku hoos jiro arka markaa jiriga waxaa la idhaahdaa dhasha ayga yar dh ayga dhashiisa la idhaahdaa markuu yar yahay kadaalika sibaacda iyo bahalaha kale dhashoodana waa la idhahdaa faqaala wuxuu rasuulku uhi mataa dakala haada alkalbu aygani goormuu meesha soo galo faqultu waxaan ihi wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa daraytu bihi maan ogaani faamara bihi wuu amray in la saaro oo faukhrija waa la saaray fajaahu jibriilu jibriil baa u yimi calayhi salaam faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam wacatanii waad ila ballantay oo fajalastu laka waan kuu fadhiistay oo walam ta'tinii imaadiman faqaala wuxuu ihi manacani ilkalbu ayga ayaa ii diiday aladii kaana fii beytika inaan kuu imaado waxaa ii diiday ayga gurigaaga ku jiray wainaa anaguna la nadkhulu ma soo galla beytan guri gurigaasoo fiihi kalbun ayuu jooga iyo walaa suura mid sawir jooga toona rawaahu muslim mid sawir maaragta yaalla toona ama dee ha yaalla halkan oo kale ama ha sudhaadobe labadaa xadiid ee isku xiga xadiidu caaisha iyo xadiidu ibnu cumar waxa aada moodaa oo daahirkoodu yahay inay laba maaragtay xaaladood kale ahaayeen ayaa xadiidkaa horena wuxuu tilmaamayaa inuu guriga ka baxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kan dambena wuxuu tilmaamayaa inuu guriga markii aygii yaraa laga saaray ugu yimi si kastaba ahaatee xadiidta waxaa laga qaadanayaa aygaa iyo sawirkaasi guriga uu yaallo malaa'igtu inaanay soo gelahayn malaa'igtaasina waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa malaa'igtii raxmadda weeye ma garata waa malaa'igtii xafadada ahayd ee iyagu maaragtay dee xasanaadkiiyo sayi-aadkiiyo qorayay iyagoo kuwaasi waxa weeye u diidi mayso taasi malaa'igtii raxmadda weeye marka haddii qofka waxa weeye malaa'igtii raxmadda usoo geli weydo shaki ma laha wanaaggii iyo caawinteedii iyo wixii fiicnaa iyo umuurtii wanaagsanaaye waxa weeye ay maaragtay barakadoodii iyo wanaaggii ay ku dheehnaayeenna qofku inuu sidaa ku waayayo waayahay waaye marka waxyaabahaas in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo wey taa aygana waxaabad moodaa wallahu aclam sida bacdu ahlilcilmi ay leeyihiin waa la diiday markaa kayd kaydsigiisa iyo haysashadiisa waa la diiday waxaa laga soo reebay mooyaane markaa qofku haddii uu khilaafo nahyigaasi oo uu iska haysto ya malaa'igtii kolkaa usoo geli maysa una iman mayso iyadoo ugu cadhaysan sharcigaa uu khilaafay ama waxa weeyaan maaragtay xikmado kaloo ilaahay og yahay dartii ayaanay ugu imanahayn qaala wuxuu ihi wa can abilhayaaji abitayaaxba baan iga qoray wa can abilhayaaji abilhayaaj waxaa laga wariyey oo xayaana bni xusaynin ahaa alasadiy lkuufi asadi buu ahaa radia allahu canhu raximah llahu tacala saxaabi maahayna taabici bu ahaa iqa qaala wuxuu ihi qaala lii caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu cali bnu abi aalib baa wuxuu igu yihi alaa abcahuka miyaanan kuu dirahayn calaa maa shaygii bacahanii calayhi rasuulu llahi rasuulka ilaahay ii diray sala allahu alayhi wasalama anlaa tadaca inaanad ka tegin baan kula dirayaa suuratan sawir ilaa damastaha inaad baabiiso maahaan walaa qabran iyo xabaal qabrigaasoo mushrifan taagan ilaa sawaytahu inaad la sinto xabaalaha kale mooyaane aan taagnay intii la ogolaa waxa weeye dherarkoodu leegiya rawaahu muslimun xadiidkana waxaa laga qaadanayaa wulaatulamriga madaxda dadka muslimiinta ahi munkaraadka noocan ah sidii loo zuulin lahaa inay ka shaqeeyaan oo iyagu sidooda ay u suuliyaan ama cid uga naa'ibaho munkaraadkaa suulisa ay diraan waad arkaysaa cali baa rasuulku u dirayey sala allahu alayh wasalam munkaraadka inuu meesha ka saaro isna isagoo sunnadii ku dhaqmaaya ayuu ninkaa u diraya oo booliskiisa iyo ciidankiisa iyo markaa ka mas-uulaha ama haystay waaye sawirkii waa in markaa la baabi'iyo oo waxa weeye gaar ahaan kurtii iyo madaxii iyo waxa weeyaan maaragtay meesha laga saaro xabaashii dheeraydee xabaalaha kale ka dheeraydna waa in lala simo xabaalaha kale waa in lala simo oo dee taakadii adilada ku soo aroortay mooye wixii ka zaa'idsan lama ogola baabu taxriimi itikaadi lkalbi ila lisaydin aw maashiyatin aw zarcin wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay in la samaysto aygii in maaragtay ugaadhsi dartii loo samaysto ama mawaashi inuu kuu ilaaliyo loo samaysto ama zarac inuu kuu ilaaliyo loo samaysto mahaan oo intan saddexdan axaadiidtaa ka soo reebayso waxay intaa ka soo hadhay markaa waa muxaram bay noqonaysaa bahalkan ayga la yidhaahdaana dee sidaynu ognahay waa nijaaso waa idinka dee axaadiidta ku arkay wuxuu afka geliyo ama uu dhawaqsado inta jeeree la yidhi maydha nijaasadiisu waa muqallada mid adag weeye wixii uu afka dhawaqsaday ama afka geliyey iyo biyihii iyo dareerihii iyo waxyaabihii nooca ahaana dadku markaa inay intaa wada maydhaan oo nijaastiisii ay iska wada hagaajiyaan waaba mid adag can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul man iqtanaa qofka kaydsada kalbanay ilaa kalba saydin ay markaa ugaadheed mooyaane aw maashiyatin ama ay maashiye mooyaane sida kiiladii oo kale ama adrhigii ama waxyaabaha lamidka raacay fainahu qofkaasi kaydsaday yanqusu waxaa ka dhinmaya min ajrihi ajarkiisa kula yawmin maalin walba qiraataani laba qiraad muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo arooray qiraatun hal qiraad baa ka dhinmaya qiraadkana waxa weeye inuu yahay asal ahaan maaragtay dee wax qadar la yaqaano waa inagii kusoo maray kitaabuljanaaiska marka in ilaahay ogiya baa ka dhinmaysa sababtuna waxay tahay lianna ay loo diiday inuu kaydsado ama uu haysto oo aanay u bannaanayn kaydsashadiisu ayuu kaydsanayaa qof sharcigii khilaafay weeye oo dembi iyo ismi ku jira wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man amsaka qofka haysta kalbanay fainahu yanqusu waxaa ka dhinmaya kula yawmin maalin walba min camalihi camalkiisa qiraatun hal qiraad ilaa kalba xarhin ay beereed mooyaane aw maashiyatin ama nicmoole xoola mooyaane mid xooleed mid macnihii xoolaha raaco xoolaha loo diro muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslimi waxaa ku soo arooray man iqtana qofka kaydsada kalbanay laysa bikalbi saydin walaa maashiya ay ugaadheed iyo mid maashiya toona aan ahayn iyo walaa ardin mid dhul toona fainahu yanqusu waxaa ka dhinmaya min ajrihi ajarkiisa qiraataani laba qiraad kula yawmin maalin kaste maalin kasta laba qiraad baa ka dhinmaya waa tahay axaadiidtanna waxay sheegaysaa saddexdaa la soo reebay mooyaane aygii in la haysto oo la samaysto oo la kaydsadaa inaanay bannaanayn taasi waxay markaa radin ku tahay dadkan gaalada u badan ee aydan maaragtay dhaqdaba ee guryaha gashada ee sareeraha ku seexinaya ee haddii alaba ku reeday doonaan qurqurxinaya dee waa aragteen sida ay maaragtay yidhaahdaan waa mid caano macruuf qaarkood baa ilaa mushahar la siiya waay inta xadiidtu ay soo reebtay haddaynu ku horeyno waa aygii lagu ugaadhsanaye dee mucallamka ahaa iyo kii xoolaha raacayey xayawaanka kale iyo dee cararkiiyo waxaa ka ilaalinayay xoolaha ilaalinayey iyo kii waxa weeyaan beerta ilaalinayay isaguna saddexdaana waxa looga soo reebay lianna waa intifaac iyo waxtar bay leeyihin saddexdaasi waxtar bay leeyihin oo qofkii waxbay u tarayaanoo dee u adeegsanayeen bacdu ahlilcilmi waxay idhahdeen riwaayaddaa sheegaysa walaa ardin dhul baa la yidhi dhulkii waxaa soo gelaya daarti qofkii ayga u isticmaala waashmaannimo ee uu gurigiisii ama daartiisii u ilaaliyaana walaa ardintaasay soo gelaysaa bay idhahdeen oo ardintii baa markaa koobsanaysa kii beerta loo diray iyo kii guriga waashmaanka ka ahaa ilaalinaya wallahu aclam si kastaba ha ahaatee bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdaan saddexdaasun baa lagu gaabinayaa xadiistu sheegayso oo ayda kale ee ka shaqaynaysa waxyaabo kale oo muhiim oo loo baahan yahay loogama qiyaas qaadanayo intaa mansuuska ahun baa lagu daynaya wax alla wixii kale kaydsashadeed iyo haysashadeed waa muxaram bacdu ahlilcilmina waxay idhahdeen maya eh wixii intan la macno ah waxa weeye waa looga qiyaasanaya waa looga qiyaas qaadanaya ma fahante oo sidaana waxa weeye shaaficiyadoo kale iyo baaba mara baabu karaahiyati tacliiqi ljarasi wuxuu baabu yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay tacliiqiljarasi dawanka ama jalaska in loo xidho filbaciiri neefka geelaah iyo wakayrihi kayrkii oo min addawaabi daabadaha ahaaday sida fardihii iyo dameerihii iyo waxa weeye lodii iyo waxyaabaha caynkaas iyo wa karaahiyati istisxaabi اlkalbi wاljarasi fi safari karaahiyeysiga la karaahiyeystay in la qaato oo waxa weeye la kaxaysto ay iyo jaras fi safari ay kaainayni fi safar xaalay waxa weeye safarka dhexdiisa ahaadeen oo safarkii loo qaadanayo yani markuu qofku safraayo inuu ay sii kaxaysto ama uu dawankaasi xoolihiisa uxidha ama gacantaba ku qaada dhalaalamta haya arrinka noocaasina waa mid la diiday weeye waa tahay waxay ahlulcilmigu idhaahdaan wallahu aclam waxaa ka mid ah xikmadaha leanna dawankani waxyaabahan gaaladu ay kaniisadahooda iyo ku garaacaan buu shabahaa ama u aada iyo aad dee ugu eegyahayba ay dhalalamta ku hayaane markaa waxay salaada ku sheegayaan iyo gaar ahaan markay dadka ku toosinayaan markay dadka ogeysiinayaan ay maaragta garaacayaan marka waa la diiday waxyaabahan iyadoo oo isku shabihistooda laynaga fogeynayo ta kale xadiidka soo socdaana mazaamiiru shayطaan muusikada shayطaanka inay tahay baabuu sheegaya waa ta kale eh dadkaa safraya markay yihiin ciidamo iyo wax la mid ah sanqadhaasiba dee uma fiicnaba oo cadowgaa kusoo dhagaysan kara dhalalamtaa iyo koortaa markaa ciyaysa cadowgoodii daydayaayey ama sugaayey ayaa kusoo raaci kara oo kusoo dhagaysan kara waay waxaa kaloo jaraskaa la mida waxyaabahan maaragtay muusikada qaarkood muusikadoo dhami waxa weye waa mamnuuc weeye gaar ahaan qaar baa uba sii eg dawanka ah baalkaa dhalalam dhalalam dhalalam dhalalamta haya waxa weeye qaar baa usii eg markaa in xoolihii loo xidho iyo in ardayda waktiyada ay soo gelayaan iskuullada iyo madaariska ama dee nusaacayaashiiyo loo garaaco iyo in waxa weeyaan maaragtay si kale loo adeegsado midnaba sax ma aha waxyaabaha noocaas وعn أbي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا تصxبوا ma racdu alمalaaئkaةu malaaئigtu lama صaaxiibta رfqaة jamaaco dad waxa weeyaan maaragtay koox ah oo fiihaa ay la socoto kelbun ayuu ku sugan yahay dhexdooda ayuu la socdo aw jalasun ama jalasu waxa weeyaan maaragtay dhexdooda ku sugan yahay oo iyagu dee gacmahaba ku sita ama xoolahoodaba suray rawaahu msلm rufqana markaa waa jamaacada wada socoto weeye ee gaar ahaan musaafiriinta ah wa canhu an abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi aljarasu jarasku mazaamiiru shayطaani waa muusikada shayطaanka weeye rawaahu muslim waa muusikadii shayطaanka oo mar haddii mazaamiir shayطaan uu yahayna waa la yskaga fogaanayaa baabu karaahati rukuubi اljalaalati wuxuu baab u yahay karaahiyeysiga la karaahiyeysta in la fuulo aljalaala jalaalada u xayawaanka loo yaqaano uu macneeyo wuxu uhi wahiya jalaaladu albaciiru waa neefka geela ah albaciir asal ahaan waxa la idhi neefka geela ama ha labaado ama ha dhadagaado laakiin halkan waxaad moodaa kii labaa inuu ujeedo wahiya albaciiru waa awrka aw innaaqatu ama hasha allatii taasoo taakulu cunta alcadirata saxarada dadka cunta neefka geela ah ee saxarada dadka cuno weeye wakadaalika lo-da ama adhiga ama waxa weeye waxyaabahan kale ee hilibkooda la cuno sida digaaga iyo ugaadha iyo shimbiraha kale iyo waxyaabaha hilibkooda la cunee kala duwan ee saxarada dadka cunaa la yidhaha aljallaala ya marka lama cunayo hilibkeeda lamana fuulayo caanaheedana la cabbi maayo jallaalada noocaas ha mar hadday waxaa cunto oo haddii alaba kuu ronyo waxaasi uu dee kaba soo muuqdo hadduu doono dahriga iyo dusha uuga soo baxo caanahooda hadduu doono uu bedelo urtooda o haddii alaba kuu ronyo uu ka soo uro oo neefkaasi ama xayawaankaasi uu noqdo mid cadirada iyo saxaradaasi dee caadi u cunoo la qabsaday maya lana fuuli maayo lana maali maayo lana qalan maayo hilibkiisa la cuni maayo qaala wuxuu uhi fain akalad hadday cunto calafan daaq hadday cunto daaqaasoo daahiran daahira oo fataaba uu wanaagsanaado laxmuhaa hilibkeedu zaalat ilkaraahatu karaahadii way zuulaysaa day wixii intay iska daysa saxaradii waxoogay dee daaq iyo wax caadi ahoo nadiifo yaro cunto karaahadii meesha way ka zuulaysa sida awgeed baa waxaa laga wariyay cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu ardaah digaagga saxarada cuna markuu doonaayo inuu qasho ee wuu yar xidhi jiray oo saxaradaa iyo waxaasuu ka xidhi jiray ilaa saddex cishuu xidhi jiray kolkaasaa markaa dee cunto caadi oo daahira la siin jiray intaa markay xidhnaato ee wixii waxa weeye jidhkeedii hilibkeedii uu ka baxo ayaa markaa uu iska isticmaalay can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi nahaa rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu reebay sala allahu alayhi wasalam can iljallaalati jallaalada fil ibili geelii ku sugan ee geela ka mid ah an yurkaba calayhaa in la fuulo ayuu reebay in la fuulo ayuu reebay wakadalika in waxa weeye la qasho hilibkeedii la cunana waa saaso dee wan babi awlaaba hadii la yidhaha fuulina hilibkeedii in la cunana markaa ma noqonayso kadalika caanaheediina la cabi maayo sidaa awgeed baa riwaayadda xaakim waxaba ku soo arooray aw yushraba min albaaniha ama caanaheeda in la cabo ayuu reebay rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey baabu nahyi can ilbusaaqi fi lmasjidi wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay can ilbusaaqi can wafti fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu tufay iyo walamri farista la ysfaray biisaalatihi minhu can wuftaa in masaajidka laga suuliyo idaa wujida fiihi haddii laga helo waalamri iyo farista la ysfaray bitanziihi lmasjidi masaajidka in laga dahiro can ilaqdaari waxyaabaha markaa qurunka ah ee ama waxa weeye nijaasa ama hadday doonaan daahir ba ahaadaan laakiin mustaqdarka ah ee la qurunsado sida xashiishka iyo waxa weeye maaragtay waxyaabaha cuntooyinka ka harhadhay iyo waxyaabaha ku daadatay noocaas can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi albusaaqu can wufta fi lmasjidi masaajidka lagu tufaya khati'atun gef weeye khai'a waxaa loo jeedaa macni waa macsiya ay macsiya weeye wa kafaaratuhaa kafaara gudashadeesu kafaara gudashadeeduna dafnuhaa in la aasa weeye muttafaqun calayhi waa in la aaso masaajidka la aasayana sheekhaa inoo sheegi doono oo kii ciid iyo wax lamid ah qaala wuxuu uhi walmuraadu bidafnihaa aasisteeda ujeeddada looga jeedaana idaa kaana almasjidu waa haddii masaajidkuu yahay turaaban ciid aw ramlan ama qururux wanaxwahu iyo waxyaabaha lamidka ah oo fa yuwaariha wuxuu maaragtay ku qarinayaa ku aasaya taxta turaabihi ciidda hoosteeda ayuu ku qarinayaa qaala abulmaxaasini abulmaxaasin wuxuu yihi alruyaaniyu fii kitaabihi lbaxru kitaabkiisa la ydhaha albaxr wuxuu ku yidhi sheekh markaa shaafici ahaa ee caalima oo aimadii waaweyneyda shaaficiyada ka mid a waqiila waxaa kaloo la ydhaha almuraadu bidafniha aasiseeda waxaa looga jeedaa ikhraajuhaa in laga saaro min almasjid masaajidka in laga saaro waay masaajidka haddii laga saarana dee aasis ma noqonayso markaa lama aasina waa la suuliyo masaajidkii baa laga saaray amaa idaa kaana almasjidu masaajidku hadduu yahay miya mubalatan mid waxa weeye simid la mariye tusaale ahaan balaadka waxaa la yidhahaa masaajid marka meesha daarta ama guriga xaggeedaa hoose marka dhagaxyo wax lamida lagu simo waxa weeye laga dhiga meel tusaale ahaan dhagax ku wada siman oo kale waxaa iska dhici karta in dee sibirhka ka hor iyo la isticmaaliy ima kale dee waxaa la isticmaalaa markaa sibir waa la sibdhiya had iyo jeer waxaba ka dambaysa mar mar in la dhiga aba kasii dambeysay oo mar marba waxa weeye la dhiga amaa idaa kaana almasjidu masaajidku haddii uu yahay mubalatan mid waxa weeyaan maaragta dhagax lagu simay amaba sibir ama mar marba aw mujasasan ama uu yahay jas mid la dhigay oo waxa weeyaan haddii alaba kuu roon yahay rinjiiyo wax lamida hoostiisa la mariyey oo fadalakahaa calayhi qofku uu ku joojiyo candhuuftii bimadaasihi kabtiisa aw bikayrihi ama wax kale uu ku joojiyo wax kaloon kabtiisa ahayn madaaska nooc kabaha ka mida baa la idhaahdaa asal ahaan maadada daasana waxaa loo isticmaalaa marka shayga si adag loogu joogsado haa oo fadalakahaa calayhi bimadaasihi kabtiisa uu ku joojiyo aw bikayrihi uu ku joojiyo la oo fadalakahaa calayhi uu marmariyo sidaa ugu masaxa bimadaasihi kabtiisa aw bikayrihi ama kayrkii uu sidaa u mariyo kamaa yafcaluhu siday sameeyaan kaiiru in badanoo min aljuhaali juhaasha ka midi falaysa dalika bidafnin kaasi aasis ma aha waay oo masaajidkii oo tusaale ahaan dushiisana ay tahay dhagaxaa siman uu sheegayo ama marmar ama sibir iyo wax la mid ah dii waxa weeye candhuuftii dul saarayd sidaa loogu joogsado kabta sidaa lagu yidhi yidhaahdo iyo ama wax kale sidaa lagu yidhah qori iyo wax la mid ah ama dhagaxba ya taasi wuxuunu yidhi aasis noqon mayso bal ziyaadatun fi lkhatiyaati waa gefkii oo lasii kordhiyey weeye wa takiiru lilqadari fi lmasjidi iyo wixii maaragtay nijaastiyo masaajidka lagu sii badiyey wixii la qurunsanayo masaajidka lagu sii badiyey wa calaa man facala dalika cidda sidaa samaysana waxa saaran an yamsaxahu inuu masaxo candhuufti bacda daalika intaa dabadeed bihawbihi maradiisa uu ku masaxo hadii marka hore uu cagtiisa saa ku yidhi intaa dabadeed waa inuu marada ku masaxo aw biyadihi ama gacantiisaba uu ku masaxo hadhow iska farxalane aw kayrihi ama wax kale uu ku masaxo aw yaksilahu ama uu maydhaba inuu maydhaabaana usii fiican ma fahanteen markaa dee masaajidkii saasuu u kala duwanaanayaa in markaa candhuufta iyo waxa lamidkaa lagu tufaana sidaasaanay u banaanayn وعn cائiشhaةa رaضي الله عanهa أنa رasuul الlahi slى الlaه عaليهi وasلم ra'aa wuxuu arkay fي jidaari الqiblati gidaarka xagga qiblada wuxuu ku arkay mukhaطan duuf buu ku arkay duuf ama siinba dheh aw buzaaqan ama candhuuf buu ku arkay aw nukhaamatan ama xaako faxakow kolkaasuu ka xoqay way qalalaydoo saasuu uga xoqay mutafaq عalayhi tawaaduca rasuulkay kutusaysaa iyo candhuufta halkaa lagu tufayaa inaanay banaanayn wa an anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi ina hadihi masaajida masaajidani laa tasluxu lishayi min hada lbowli wala lqadari laa tasluxu uma cunanto oo uma suubana lishayin shay o min hada lbowli kaadidan ka mida iyo wala lqadari nijaastatoona inamaa hiya lidikr اllah waxay waxa weeyaan maaragtay u diyaar tahay una loogu talagalay xuska ilaahi tacaala wa qiraa'ati lqur'aani iyo akhriska qur'aanka aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ama rasuulka ilaahay siduu yihi rawaahu muslim oo xadiidkii markaa ninkii masaajidka ku kaajay taladii rasuulku siinayey sala allahu alayh wasalam ayaa ka mid ah marka masaajidkii wixii nijaasi dhexdiisa waa ka mamnuuc kadalika candhuufti waa ka mamnuuc kadalika waxyaabaha kale mustaqdarka iyadana lagu tuuri maayo sida cuntada in lagu daadaadiyo iyo waxa weeye saxarada iyo xashiishyada iyo kullu dalik waxyaabahaasi mustaqdarka ah oo dhan lama ogolo ama nijaas ha ahaado ama yaanu ahaanin hadduu nijaas yahayna dee wuu sii daran yahayba wuu sii khatar badan yahay wey sheekhu halkaa wuxuu yihi aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waxaa dhici karta wallahu aclam inuu xadiidka xifdigiisa ka soo arooriyey haa oo uu xifdigiisa ka qoray baa dhici karta markaa haddii alfaadda wax aragtay qaarkood uu wax yar yaro duway oo arrintaa uu sidaa ku ishaaraayo fabayana maa hunaa wariwaayati fa bayna maa hunaa wariwaayati furuuqun yasiira riwaayadda iyo hadalka halkan inoogu yaalana furuq yarar baa udhaxaysa sida mucalliq uu sheegaya baabu karaahiyati اlkhusuumati fi lmasjidi wa rafci sawti fiihi wa nashdi daallati wاlbayci wاshiraa'i wاlijaarati wanaxwiha min almucaamalaat baabkaasaynu u daynaynaa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين